kulan wacanoo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya barnaamijkeena toddobaadkii tegey iyo soomaaliya ayaa guud ahaan waxaynu ku qaadaa dhignaa arrimihii ugu dambeeyey ee siyaasadda dalka soomaaliya guud ahaan qodobka aanu isleenah waa ugu xiiso badnaa toddobaadkii laga soo gudbay iyadoo sidoo kalena uu soo diyaariyo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi toddobaadkan ayaa waryaheena magaalada muqdisho waxa uu waraysi gaara la yeeshay iraahda wasiirkii hore ee gaashaandhigga dowladda soomaaliya muxiidiin maxamed xaaji kaasi oo uu ka waraystay maadaama maanta toddobaatan iyo laba guuradii ka soo wareegatay aasaaskii ciidanka booliiska soomaaliyeed lagu guda jiro waxa ilaa iyo haatan ciidanka booliiska dowladda soomaaliya ay u hananla yihiin amniga iyo weliba ammaanka dadka soomaaliyeed kaasi oo ah howsha ayaga loo xil saaray waa kan waryaheena maxamed kaafi iyo weliba wasiirkii hore ee gaashaandhigga muxyidiin maxamed xaaji
anigu waxaan isleeyahay dee ciidanku wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan oo gacan ka siin kara gudashada waajibaadkooda waxaa ugu horeeya noloshooda in la damaanad qaado oo ay horta ninku dee mushaharadiisi iyo xuquuqaadkii askarinimada uu helo dawiga iyo duruufaha adag ee guud ahaan dalka ee amnigiisa ay meesha u maraayeen waa meel aad iyo aad u adag marka waxay u baahnaan lahaayeen in maaragtay dadaal badan loo galo sidii ciidamadaasu dee dhaqaalahooda iyo daryeelkooda iyo mustaqbalkooda in laga shaqaysiiyo oo loo howlgalo haddase waxaad moodaa inaanay muuqan mana hadda cid lagu eedayo malaha dalkuna waa iska dhaqaalihiisa aada ugu liitaa laakiin askartaasu inay shaqayso waxay ku xiran tahay oo waajibaadkooda siduu ahaa ay u gutaan sida ay hadda u helaan baahidooda waataa dhibaatooyinka xagga mushaaraadka ee aad sheegtay mahane ee caqabadaha kale ee hortaagan ciidanka booliska soomaaliyeed hadda maxaa ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliyeed xaqiiqatan aniga waxaan aaminsanahay ciidamada dalkan ugu fac weyna waa ay yihiin ay aragnimo iyo nolol maaragtay askarinimo fiicanna way soo mareen welina waxaadkii waa uu ka muuqdaa dadaal xoog badan iyo waa sameeyaan oo shaqadoodii inay waajibaadkoodii gutaan waajibaadka saaranna waxay ahayd amniga gudaha controolkooda inuu galo gacantooda ay iyagu maaragtay ku hayaan walow ay ka xoog badisay hadda hawsha jirta iyo ammaanka hadda waddanka yaalla oo aanu ahayn mid ayaga controolkooda keliya ku maaragtay gacantooda keliya ku ekaan karaan ama ay ku xasilin karaan oo ay u baahanayaan in ciidamada qalabka sidoo dhan sida militariga ama xoogga dalka soomaaliyeed inuu gacan ka geysto marxalada adag in laga laga kaaliyo laakiin waajibaadka saaran wuxuu ahaa inay amniga sugaan magaaladan gudaheeda iyo magaalooyinka iyo dalka dibad gudihiisa meel kastoo ay ka mid tahay laakiin xaqiiqatan waxa waaye annaga waan sugnahay duruufaha haystaa aada u adag dalkana dhaqaalaha loogu talagalay walow uusan wixii la rabaa aan lahayn haddana iyagaa ciidamada ugu badan ah iyagaana ugu fursada badan oo hela maxaan ku yidhahdaa mujtamaca adduunka ama international communitygu dadka ay saacidaan laakiin anigu ma hayo weli wax injaazaad ama horumar ah oo ay gaareen ma hayno duruufta adagna waa ay ku shaqeeyaan xaqiiqatan waxaa dhacday in isbedel badan lagu sameeyo mar kasta hogaanka ciidanka booliska soomaaliyeed iyadoo la doonaya inay wax isbedelaan sidoo kale waxaa tababaro loogu qaadaa ciidanka dalka dibadiisa oo lagu soo tababaro dalka gudihiisana tababaro ayaa ciidanka booliska loogu sameeyaa haddana dadku waxay leeyihiin isbedel badan oo booliska ku yimid welima muuqato maxay adigu kula tahay in isbedelka uu imaan la-yahay waxaa arrimahaasi waa arrimo siyaasadeed waayo oo runtii waxa waaye dhibaatada haysato ciidanka soomaali o dhan ciidamadooda ayaa dhibaatadaas haysta xataa hay-adihii maaragtay civil serviceka xataa dhibaatada waa ka jirta iyo meel kasta oo ah kala bedelka ama maalin kastaba in qof cusub loo soo magacaabo waxaa jira ciidanka booliiska wuxuu leeyahy sharci u gaara oo u nidaamsan oo ah qaabka ciidanka booliiska hogaamiyeyaashooda taliyaalkooda loo qoro waxaa mar kasta muhiima taliya ku-xigeenada ciidanka booliiska inuu ahaado nin booliis ah oo booliisnimadiisu waa aragnimo booliis leh inuu yahay ninka taliyaha waa suuragal in laga keeno ciidamada kale qalabka sida meeshuu doonaha ka yimaado laakiin taliya ku-xigeenada inay boliis ahaadaan haddana inta badan taliya ku-xigeenadooda waa boliis sida aan aragno laakiin waxaa dhibaato ah ka haysataa tababarada oo aanay sidii la rabay ugu soconin walow dee dugsigan hadda akademiyada kaahiye generaal kaahiye ay training joogta ah tababaro joogta ah lagu siiyo burbur badanna waa soo mareen anigu waxaan uga garaabayaa nimanka booliiska ah burburkii ay soo mareen ee ka dhacay iyo kabsashadooda hadda siday usoo kabanayaan waxaad moodaa inay dee sidii la rabay annaga hadda maanay gaarin laakiin ay socdaan oo ay korayaan bay u muuqataa waad aragtaa maaragtay saldhigyada booliiska iyo waxa ay ka shaqeeyaan nabadgelyada wadooyinka waxa aad booliiska laamihiisa kala duwan ee dambibaarista hogaanadaasoo dhan waxaad moodaa inay aada u shaqeeyaan laakiin annagii baan u aragno oo waxaan u aragnaa inaanu meeshii la rabay weli la gaarin arrintaasna waxaan anaga u aaneynaynaa xoogaa marka laga soo tago burburkii iyo dhibaatadii dhacay waxaan u aaneynaynaa waxa la yidhaahdo dabacsanaanta xagga siyaasadda ee ka muuqanaysa xagga dowladda dhexe ayaan muogtahay weli sidii la rabay aan looga hagar bixin baan isleenaha maxadijidka meesha uga imaanaya muxudiin horey waxaad u soo noqotay wasiirka gaashaandhigga ee arrimaha ciidamadana aqoon gaara ayaad u leedahay dowladdu howlo badan ayaa horyaala oo dhinacyo badan ayay wax ka qabataa waxaana la sheegaa waxa ugu muhiimsan dowladaha xoogga ay saaraan in amniga ay tahay marka ma u aragtaa dowladda soomaaliya in sidii loo baahnaa amniga ay awoodda u saartay mise waxaa la dhihi karaa dowladdu way ka gaabisay doorkii amniga looga baahnaa
horta sida markaa si guuda u sheegno dowladdu iyo barnaamijkeeda maxaan ku yidhahdaa xukuumadda programkeeda u yaala waxaa ahmiyadda koowaad waxay siiyeen oo dee qoraal ahaana u muuqa u muuqda af ahaan iyo qool ahaanna ay u sheegaan amniga in awlawiyadda uu yahay waxaa la siiyey budgetka dowladda marka la sameeyo miisaaniyadda waxyaba ugu weyn oo lagu bixiyo oo amniga waayo oo meesha u yaallaa laakiin dawadaas sida u qoran yahay ama sida loo yiri looma dabaqin maasha waxaa muhiim ah in la dabaqo ayaa muhiim ah amniga dalka waa shayga ugu weyn howlo kale fara badan oo yaalla ayaa jira oo aan qabsoomi karin haddaan amniga la sugin marka mu-asasaadka kale ee dowladda ee hantida kale lagu bixiyo waxaa ka muhiimsan maanta amniga in la bixiyo amniga inuu sugmo markaas kabacdiga iyo hay-adaha kale iyo aqoon dadka kale ee baahida jirta markaasaa wax la qaban karaya ayagoo ay xafiis fadhiisan karayaan waxaa jira qalab tiro badan oo booliiska loo keeno gaadiidaa la siiyaa qalabaa loo keenaa dirays tiro badanaa la keenaa waxawaayo laakiin qofkii hawshaa ku shaqayn lahaa ayaa dhibaatadu haysataa oo gaajaysan qofkii baanan daryeel haysanin qofkii baanan aqoontiisi iyo kartidiisii shaqada aan kor loo qaadaynin marka waxawaaye waa kala xoog badan yihiin dhibaatada jirto iyo baahida aanu qabno iyo ragga aanu maaragtay iyo haweenka aanu rabno inaan howlgelino ayaanan ismaajgaraynaynin oo waxawaaye waa farqi badan baa udhexeeya marka waana dadaal fiicanna waa u muuqdaa haddana waxaan dhihi lahaa arrintaa iyada weli in looga sii dhawaado oo human resourceka ayaa qiimo ku fadhiya qofka insaanka in la qiimeeyo oo isaga noloshiisa la daryeelo oo tababar la siiyo ayaa ka muhiimsan qalab kasta iyo wax kastoo la sameeyo marka dadaalka waa uu jiraa muhiimadana waa ay jirtaa dowladdu inay siinayso ahmiyadda amniga guud ee qaranka in la sugo maana waajiba ina saaran siduu yahana in loo abaaro ayaa ku wanaagsan oo maanta aanan lagu mashquulin mu-asasaadka kale ama institutional kale dowladdu leedahay oo aan maanta fursadahaas hadda aan wax qaban karin marka loo fiiriyo amni darada
waataa dhibaatooyinka xagga mushaaraadka ee aad sheegtay mahane ee caqabadaha kale ee hortaagan ciidanka booliska soomaaliyeed hadda maxaa ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliyeed xaqiiqatan aniga waxaan aaminsanahay ciidamada dalkaan ugu sacweyna waa ay yihiin aragnimo iyo nolol maaragtay askarnimo fiicanna way soo mareen weli dalxoodkii waa uu ka muuqdaa dadaal xoog badan iyo waa sameeyaan oo shaqadoodii inay waajibaadkooda gutaan waajibaadka saaranna waxay ahayd amniga gudaha controolkooda inuu galo gacantooda ay iyagu maaragtay ku hayaan walow ay ka xoog badisay hadda hawsha jirta iyo ammaanka hadda waddanka yaalla oo aanu ahayn mid ayaga kontaroolkooda keliya ku maaragtay gacantooda keliya ku ekaan karaan ama ay ku xasilin karaan oo ay u baahanayaan in ciidamada qalabka sidoo dhan sida militariga ama xoogga dalka soomaaliyeed inuu gacan ka geysto marxaladda adag in laga laga kaaliyo laakiin waajibaadka saaran wuxuu ahaa inay amniga sugaan magaaladan gudaheeda iyo magaalooyinka iyo dalka dibad gudihiisa meel kastoo ay ka mid tahay laakiin xaqiiqatan waxa waaye annaga waan sugnahay duruufaha haystaa aada u adag dalkana dhaqaalaha loogu talagalay walow uusan wixii la rabaan lahayn haddana iyagaa ciidamada ugu badan ah iyagaana ugu fursada badan oo hela maxaan ku idhahdaa mujtamaca adduunka ama international communitygu dadka ay saacidaan laakiin anigu ma hayo weli wax injaazaad ama horumar ah oo ay gaareen lama ma hayno duruufta adagna waa ay ku shaqeeyaan xaqiiqatan waxaa dhacday in isbeddel badan lagu sameeyo mar kasta hogaanka ciidanka booliska soomaaliyeed iyadoo la doonaya inay wax isbedelaan sidoo kale waxaa tababaro loogu qaadaa ciidanka dalka dibaddiisa oo lagu soo tababaro dalka gudihiisana tababaro ayaa ciidanka booliska loogu sameeyaa haddana dadku waxay leeyihiin isbeddel badan oo booliska ku yimid welima muuqato maxay adigu kula tahay in isbeddelka uu u imaan la'yahay waxaa arrimahaasi waa arrimo siyaasadeed waaye oo runtii waxa waaye dhibaatada haysato ciidanka soomaali o dhan ciidamadooda ayaa dhibaatadaas haysta hataa hay-adihii maaragtay civil serviceka hataa dhibaatada waa ka jirta iyo meel kasta oo ah kala bedelka ama maalin kastaba in qof cusub loo soo magacaabo waxaa jira ciidanka booliiska wuxuu leeyahy sharci u gaara oo u nidaamsan oo ah qaabka ciidanka booliiska hogaamiyeyaashooda taliyaahooda loo qoro waxaa mar kasta muhiima taliya ku-xigeenada ciidanka booliiska inuu ahaado nin booliis ah oo booliisnimadiisu waa aragnimo booliis leh inuu yahay ninka taliyaha waa suuragal in laga keeno ciidamada kala qalabka sida meeshuu doonaha ka yimaado laakiin taliya ku-xigeenada inay booliis ahaadaan haddana inta badan taliya ku-xigeenadooda waa booliis sida aan aragno laakiin waxaa dhibaato aad ka haysataa tababarada oo aanay sidii la rabay ugu soconin walow dee dugsigan hadda akademiyada kaahiye janaal kaahiye ay training joogta ah tababaro joogta ah lagu siiyo burbur badanna waa soo mareen anigu waxaan uga garaabayaa nimanka booliiska ah burburkii ay soo mareen ee ka dhacay iyo kabsashadooda hadda siday usoo kabanayaan waxaad moodaa inay sidii la rabay annaga hadda maanay gaarin laakiin ay socdaan oo ay korayaan say u muuqataa waad aragtaa
iyo soomaaliya barnaamijkaasi inuu halkaa ka baxo waxaa inoo sponsoray ama